warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka idinkuga hayna waxaa kamid ah barasaabkii hore ee nairobi oo cadaaladdarro ku tilmaamay go-aan isaga ka dhan ah oo mareykanka uu qaatay aqalka sare oo u yeeray wasiirka amniga si uu kaga jawaabo habdhaqanka odayaasha mootooyinka iyo kuraas kamid ah xildhibaanada golaha shacbiga oo maanta doorashadoodu ka dhaceyso magaalada baydhabo subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi waa qaar kamid a qodobada wararkeyga ugu waaweyn waa subaxnimo arbacaa taariikhdan ay ku beegantahay sagaalka bisha saddexaad labada kun iyo labaatan iyo labo qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada aqalka sare ee dalka ayaa u yeeray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha doctor fred mutiangi iyo taliyaha guud ee ciidamada booliiska hilary mutambai si ay faahfaahin uga bixiyaan qaabka loo maareeyo waaxda mootooyinka ee wadanka sanatarada ayaa dalbaday in tallaabo adag laga qaado shaqhsiyaadka ka midka ah wadayaasha dhugdhugleyda oo jimcadii lasoo dhaafay haweeney darawalada ah tacadiyo jinsiyadeed ugu geystay wadada wangari madai road ee magaalada nairobi xubnaha aqalka sare ayaa hoosta ka xariiqay in dhacdada noocan ah ay noqotay kuwo waa dhacdooyinka noocan ah ay noqdeen kuwo si caadi ah oo joogto ah loosoo tabiyo sanatarada ayaa waxay xuseen in sababta aan xal loogu helin habdhaqanka waa habdhaqan xumada qaar ka mid ah wadayaasha mootooyinka ee falal dembiyeedyada geysta ay tahay in aan lagula xisaabtamin khaladaadkooda sanatarka ismaamul goboleedka nairobi johnson sakaja iyo xubnaha kale ayaa waxay dalbadeen in wasiirka arrimaha gudaha iyo abbaanduulaha ciidamada booliiska dalkaba ay aqalka sare kasoo hormuuqdaan si ay u cadeeyaan tallaabooyinka ay qaadayaan ee lagu xaqiijinayo in ka ganacsiga moodsada ee gudaha wadanka uu noqdo mid waafaqsan xeerarka dastuuriga ee dalka u degsan arrintan ayaa waxaa imaaneysaa iyada oo waaxda dambi baarista dalka ee d c i da ay sheegayso in ay aqoonsatay eedeymaha waa eedeysanaha ugu muhiimsan ee tacadiga loo geystay gabadhaasi isaga oo hadda lagu raad joogo gudoomiyihii hore ee caasimada dalka nairobi mike sonko ayaa waxa uu cadaaladdarro ku tilmaamay go-aan shalay kasoo baxay waaxda arrimaha dibadda ee dalka mareykanka go-aankaasi ayaa ahaa in soonka iyo xubnaha qoyskiisa laga mamnuucay inay tagaan mareykanka maadaama lagu eedeynayo inuu qandaraasyo dowladeed siiyey shaqhsiyaad ay aada isugu dhow yihiin isagoo oo laaluush ka qaatay inuu waa isagoo laaluush qaatay islamarkaasna barasaabka caasimada ahaa hase ahaatee miksonka ayaa eedeyntaasi wuxuu ku sheegay inay tahay mid waxba kama jiraana waxa uu warbaahinta u sheegay inaanan weli fahmin sababta isaga keli ah iyo qoyskiisa loo bartilmaameedsaday maadaama ay jiraan mas-uuliyiin badan oo horey musuq maasuq loola xiriiriyey balse aan weli laga mamnuucin inay u safraan dalka mareykanka barasaabkii hore ee caasimada dalka ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in go-aanka dowladda mareykanka uu yahay mid aan siyaasad ka marnayn maadaama uu ku soo beegmayo kadib markii uu shaaciyey inuu mar kale u tartami doono jegada barasaabka ismaamulka nairobi ee horey looga xayuubiyey
mimi nashangaa serikali ya umerika ama ya amerika wametoa hizi porojo wapi pia tena nashangaa kwa sababu hizi porojo zinakuja masaa machache tu niliposema nataka kuwania wadhifa wangu wa ugavana Nairobi. Sababu mimi nasema ni deep state ndio imenitoa kwa uongozi, si wananchi. Kwa hivyo nikasema lazima nitarudi kwa kwa, kwa debe, wananchi wanikatae ndio nijue mimi nimekataliwa, bali nisikataliwe na watu wawili watatu ambao wamekaa kwa meza wakikunywa chai, ambao nimekataa kufanya mambo ile. Wao nasema serikali ya Amerika, hizi habari sijui wamezitoa wapi, kwa sababu kuna magavana wengi ambao wameshtakiwa na kupeana kandarasi kwa familia zao. Watu wengi wa serikali wameshtakiwa kwa ga- na pole kwa gavana Obado na gavana Wachutu kwa kutumia majina yenu, but napeana mfano duniani watu waone kwa nini wanakuja na allegations za urongo kwangu. Safari wangekuja na allegations za ukweli. Makosa nayo ya face mahakamani ni kosa la money laundering, ambayo rafiki mmoja wawili waliniwekea milioni moja mbili kwa account ambazo sisi tulikuwa tunafanya biashara tofauti, ambayo si mambo ya, ya tenda. Bibi yangu hajawahi pokea shilingi kutoka kwa kaunti ya ya Nairobi. Mtoto wangu Saumu, Sandra, Salma hawajapokea pesa kutoka kwa serikali ya ya, ya Nairobi hawajafanya kazi hata ya kusupply kijiko ama kalamu kwa serikali ya Nairobi. So hizi allocations za uongo, a whole government ambao wameshindwa kupigana na Putin ambaye amedisplace wa Ukraine zaidi ya milioni moja, mumwendee vile mlimwendea Saddam Hussein na Osama bin Laden. Mimi ni mtu mdogo sana kwa serikali ya Amerika, na kama ni sheria za Uamerika wanafuata kupigana na corruption, tena kwa nini Sonko peke yake na bibi yake na watoto wake? Wapi wale macovid bilionea wa mwingine wanafanya kazi State House? Kwa nini wao hawajaendewa na serikali ya Amerika ama na serikali ya Kenya?
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
guddiga hirgelinta doorashooyinka heer maamul goboleed ee koonfur galbeed ayaa maanta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxa ay ku qabanayaan doorashada lix ka mida kuraasta golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalk soomaaliya guddiga ayaa shalay diiwaan geliyay afar iyo toban musharax oo ku tartamaya lixda kursi waxaana kuraasta maanta doorashadooda la qabanayo iyo musharaxiinta ku tartamaysa ay kala yihiin hoob laba boqol lixdan iyo kow uu ku fadhiyay cabdulqaadir shariif xasan sheekh aadan oo dhalay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka soomaaliya soona noqday madaxweynaha koonfur galbeed hase yeeshee ay ku tartami doonaan saalax shariif eh, sayid cali oo hadda ah wasiirka diinta iyo awqaafta maamulka koonfur galbeed iyo ismaaciil shariif cali hoob toddobaatan iyo toddobo oo hadda uu ku fadhiyo iskoo waa iskoowe derow isaaq balse meesha laga saaray ayaa waxaa ku tartamaya maxamed shaaq cabdulaahi ciirow oo ah taliyaha qeybta lixdanaad ee ciidamada xooga soomaaliyeed iyo cabdinaasir cali xasan hoob sagaashan iyo sagaal oo ku fadhiyo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ay ku fadhiday deeqo xuseen xasan balse waxaa maanta ku tartamaya axmed madoobe nuunow maxamed oo uu dhalay xildhibaan hore madoobe nuunow maxamed iyo sidoo kale cabdinaasir ibraahim aadan kursiga afraad ee hoob boqol lixdan iyo toddobo oo sideed iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyay xuseen maxamuud sheekh xuseen badni oo meesha laga saaray ayaa waxaa ku tartamaya cabdisalaan cali cabdi iyo cabdi maxamuud maxamed kursiga shanaad ee hoob boqol lixdan iyo sideed oo uu ku fadhiya xasan macalin xuseen oo meesha laga saaray ayaa waxaa maanta ku tartamaya afar musharax oo kale ah luul ibraahim cumar nasteexo axmed nuur cabdulqaadir cumar macalin iyo cabdulqaadir aadan cali kursiga ugu dambeeya ee hoob boqol sideetan iyo lix oo dhowrkii sano lasoo dhaafay uu ku fadhiyo maxamed xuseen isaaq afaraale oo meesha laga saaray ayaa waxaa ku tartamaya cabdulqaadir cumar macalin iyo cabdulqaadir aadan maxamed maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa wada dadaaladii ugu dambeeyey uu kusoo gabagabeynayo doorashada golaha shacbiga waxaana maanta haddii la doorto lixda kursi u hari doonto toddoba kursi oo keli ah kuwaasi oo baydhabo lagu qabanayo dhanka kale guddiga hirgelinta doorashooyinka heer maamul goboleed ee galmudug ayaa shaaciyay jadwalka doorashada saddex ka mid ah kuraasta ugu adag kuwaasi oo doorashadooda lagu qabanayo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug qoraal kasoo baxay guddiga doorashada galmudug ayaa lagu sheegay in sagaalka bishan ilaa iyo tobanka la qaban doono shaqada ah shaacinta guddiga xulista ergada tababarida ergada iyo sidoo kale qabashada araajida musharaxiinta sidoo kale guddiga ayaa sheegay in koo iyo tobanka bishan la diiwaan gelinayo musharaxiinta saddexda kursi halka laba iyo tobanka bishan oo ku beegan sabtida soo socotana ay dhacayso doorashada saddexda kursi ee kale ah hoob eber soddon iyo sideed oo horey ugu fadhiyey axmed macalin fiqi wasiirkii hore ee amniga galmudug hoob eber lixdan iyo sagaal oo ah kursiga ugu adag ee doorashadiisa lagu qabanayo gaalkacyo waxaana uh, u sharaxan wasiirkii hore ee arrimaha gudaha soomaaliya cabdiraxmaan odowa oo hadda kursiga ku fadhiya iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al cadaala kursiga saddexaad ee nambarkiisu yahay hoob eber sagaashan iyo shan oo ku fadhiya wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa cabdikariin khaliif cabdi dhalac maamulka galmudug ayaa waxaa la filayaa inuu isna soo gebagabeeyo doorashada kuraasta golaha shacbiga ee deegaan doorashadoodu ay maamulkaasi tahay ka hor inta aan la gaarin shan iyo tobanka bishan oo ah xilligii lagu ballamay in lasoo afjaro doorashada golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ciidamada xooga dalka soomaaliya oo wehelinayaan ku daraawiishta maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland ayaa howlgallo qorsheysan waxay ka fuliyeen deegaano hoostaga degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose intii howlgalka ay ku jireen ciidamada ayay dagaal waxa uu dhex maray xubno al-shabaab ka tirsan saraakiisha ciidanka xooga ayaa sheegay in ay dagaalka ku qabteen lix xubnood oo ka mid ah saraakiisha al-shabaab sidoo kalena ay ku dileen toban dagaalame oo al-shabaab ka tirsan sidoo kale waxay sheegeen inuu sii socon doono howlgalka ka dhanka ururka al-shabaab ilaa iyo inta laga saarayo deegaanada iyo degmooyinka ay weli kaga sugan yihiin gobolka jubbada hoose inta badan ciidanka xooga dalka soomaaliya ayaa howlgallo waxay ka fuliyaan deegaano iyo degmooyin ku yaala gobolada jubbooyinka iyadoo mararka qaarna ciidamadu ay weeraro kala kulmaan dagaalamayaasha al-shabaab ee deegaanadaasi ku sugan waxaana jira dagaalo culus oo gobolada shabeellooyinka jubbooyinka ku dhex mara al-shabaab iyo ciidanka xooga ugu dambeyntiina xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini-aadanimada ayaa sheegay in ilaa iyo hadda dowladda ruushka ay gudaha wadanka ukrain ku dishay in ka badan afar boqol toddobaatan iyo afar qof oo shacaba dulaanka militariga ee ruushka ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay sida la sheegay sideed boqol lixdan iyo kow qof wararka ayaa intaasi ku daraya in tirada dhimashada iyo dhaawaca ay suuragal tahay in ay ka sarreyso inta la diwaan geliyey maadaama aynan weli xog dhammaystiran laga soo saarin magaalooyin dhowra bayaanka oja ayaa waxaa ku cad in dadka shacabka ah ay badankooda waxyeelo kasoo gaartay qaraxyo loo adeegsaday gantaalo iyo sidoo kale duqeymo dhinaca cirka ah